بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo saddex iyo siddeetan ee suurat lbaqara ilaahay waxau ihi subxaanah wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda fain amina bacdukum bacda falyu'addi aladii itumina amaanatahu walyataqi allaha rabbah ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم إلهي وحوري سبحانه وإن كنتم هدي آد أهاتين على سفر سفر دشي هدا كسقناتين أو سعتتهين أو وتداينتم هل كأسو قدر وحنا آد كالدينستان macnaha idinkoo socoto ah haddaad dayn kala qaadataan weeye marka watadaayantum usoo qadar allah waxau ihi wain kuntum haddii aada ahaateen calaa safarin safar dushii oo aada socoto tihiin oo watadaayantum waxna aada kala daynsataan oo walam tajiduu aydaan helin ilain safar baa tihiina kaatiban mid qoraayo idiin qora farihaanun ay falmuctamadu cindakum usoo qadar waxaa agtiina la ictimaadaye la cuskanayo ee idin saarani waxa weeyi rihaanun rihaanun rahamo weeyaan rahamadaasoo maqbuudatun la qabanayo oo rihaan waa jamcu rahnin waxyaabo la rahmo oo gacanta lagu dhigayo la qabanayo ayaa idin saaran fa in amina haddii uu ka aamin noqdo bacdukum barhkiin bacdan barhka kale ama fa in amina hadduu aamino bacdukum barhkiin bacdan barhkii kale hadduu aamino oo uu yidhaahdo waxba rahna haysiina iska soco falyu-addi ha guto alladii tumina kii la aaminay ee la deymiyey deyntana la siiyey amaanatahu amaanadiisii ha guto oo sideedii ha uga soo baxo yuu khiyaamayn walyataqi illaah ilaahayna ha ka cabsado allihii rabbahu rabbigii ahaa ama walyataqi illaah alla ha ka cabsado rabbahu rabbigii ha ka boqo walaa taktumu shahaada markhaatigiina ha qarinina ee markhaatiga fura haddii laydin idhaa galana gala walaa taktumuu ha qarinina ashahaada maraggii iyo markhaatigaa ogeydeen ha qarinina waman yaktumhaa ruuxa shahaadada qariya isagoo og fa innahu ruuxaasi aathimun waa uu dembaabay qalbuhu qalbigiisu wuu wada dembaabay laakiin qalbiga waxaa loo cabiray waa maxalulkitmaan halka wax lagu qarinayo weeye wallaahu allana bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan caliimun kii u cilmi badan weeyi lilaah alla ayuunbay u sugnaadeen cid kale uma sugno ee waa xasri iyo koobis iyo gaaryeelid oo taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra marka lilaahi ay laa ligayrih alla unbuu u sugnaaday cid kale uma sugnaane maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan wain tubduu haddii aada muujisaan maa fii anfusikum nafihiina waxa ku sugan aw tukfuuhu ama aada qarisaan yuxaasibkum wuu idinku xisaabinayaa bihi maagaasi allaahu alle waa idinku xisaabinayaa oo haddii aada muujisaan waxa naftiina ku jira iyo haddii aydaan muujin oo aada qarisaanba labadaba waa laydiin qabanayaa wixii naftiina kusoo dhaca fayakfiru ilaahay markaa waa u dhaafayaa liman yashaa cidda uu doono inuu u dembi dhaafo ilaahay waa u dhaafayaa wa yucadibu ilaahay waa cadaabayaa man yashaa cidda uu doonana waa cadaabayaa wallaahu alla calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awoodee u awood badan weeyi aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegay awalan xuluulu rahni maxala alkitaabati cinda asafar marka socotada la yahay ee aanay suurtagal ahayn ka raani wax dadka u kala qora in la helo dayntii mu-ajalka ahayd in halkii kitaabada ama qoraalka uu gelayo rahanka waxa la yidhaah rahanku waxa weeye dee qofkii daynta ku siiye shay intaad u dhiibtay inaad tidhaahdo waan rahmaye intaan daynta soo celinaya kaa usii hayso oo rahan inakuba rahan un baynu naha af soomaaliga waana luqa carabiya markaas aayadda u horeysaa waxay tilmaantay marka socoto la yahay ee cid wax u kala qorta la waayo dadkii wax istaymiyey ee daynna la kala qaatay waxaa halkii qoraalka gelayaa inuu yahay rahankaas in qofkii daynta qaatay uu rahan keeno oo kii daynta bixiye agtiisa u dhigo oo rahanka uu haysto inta dayntiisa usoo noqonayso rahanka waxa uu leeyahay shan rukni ayuu ku taagan yihi waa alraahin waalmurtahin waalmarhuunu bihi waalrahnu raahin waa kii wax rahmay waa kii daynta qaatay rahanka keenaa raahin la yidhaah almurtahin waa kii daynta bixiyey ee rahanka qaatay isaga loo dhiibay sii haynaya waa almurtahin waalmarhuunu bihi waa kii sababtiisa wax loo rahmay ee dayn waxa weeyaan rahankaba sababo dayntii la qaatay ah warahnu waa caynu shayi lmarhuun waa shaygii la rahmay cayntiisa ama laftiisii weeyaan rahankuna oo waa rahnun waa faclun bimacna almafcuul ay lmarhuun waa kii la rahmay khulaasadu markaa waxa ay tahay yacni rahanka arkaantaa leh waxaa loo baahan yahay xaaladda aan kitaabo lahayn rahanka safar shardi uma aha oo wa in kuntum calaa safarin waa sida qaalibka ah marka socotada la yahay in waxba la kala qoran karayn ayaa wax laysku rahmaa dee safarku waa sida haalibka ahun ama xaaladdaa safarku waa xaaladda loogu baahi badan yihi laakiin gaarku ma aha safarka oo iyadoo aan safar la ahayn ayaa wax la rahmi karaa oo nebi moxamedba sala allahu calayhi wasalam diriciisii dagaalka diraca waxaa looga jeedaa waa qalabkii birta ahaa ee seefaha iyo warmaha laga xidhan jiray wakhtigii hore waa gaashaan oo kale marka macnaha waa waa shay bir ah oo jidhka lagaga xidho si aan seefaha iyo warmuhu aanay waxu yeelin xaaladda dagaalka marka qalabkiisii dagaalka nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo muqiim ah oo negi oon socoto ahayn ayaa nin yahuudiya agtiisa uu ku rahmay qalabkiisii dagaalka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaanu u rahmay sida xadiidka ku ansaxday halaahuuna saacan min shaciir soddon galaan oo heedah oo ninkaa yahuudiga ah rasuulku uu ka qaato uu ka daynsaday ayuu rahankaa u dhigay qalabkiisii dagaalka uu isaga ilaalinayo seefaha halkaa waxaad ka qaadanaysaa nabiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam khayru khalqi illaah kii makhluuqa ugu mudnaa ayaa adduunye halkaa ka taagnaa yacni raashinkuu reerkiisa u qaaday dayn markuu ku noqday rahmay wixii uu hayey oo diricii ama qalabkii dagaalka ah marka taasi waxay astaan u tahay uun adduunyo siday u liidatay aanay qiimo ulahayn halkaasaa nebi maxamed ka taagnaa sala allahu calayhi wasalam guryaha nebigana waxaa soo mari jirtay sida axaadiida nebiga ku sugan bilo dhan inaan dabba laga shidin laba bilood saddex bilood caaisho markii la weydiiye maxaa ku noolaydeenna waxay tihi alaswadaan labada madmadoowe biyaha iyo timirta calaa kullin safarku markaa shardi uma aha waxa laysku rahmayo oo rasuulkuba rahankaa wuxuu rahmay isagoo muqiim oo negi oon socoto ahayn laakiin safarka waxaa loo idlaaquun inta badan waa wakhtiga loogu baahi badan yihi sidoo kale rahanku shardi ma aha inuu noqdo maqbuud oo qofka murtahinka uu gacanta ku dhigo oo isagoon gacanta ku hayn baa shay maguurto oo hanti meel taale loo rahmi karaa oo ruuxu gurigiisa isagoo ku jiraba ayuu u rahmi karaa dee dayn ama wuxuu qaatay waynaka samaynana imika dee ashyaada muhiimkaa marka la kala iibsado ama wax la kala qaato waxaa laga yaabaa gurigaaga faylkiisa inaad dhigto waa nooc rahan ah oo haddii wixii wax ka soo noqdeen dee gurigaagii loo qaadanayo maqbuudna maaho adaaba ku jiro dee ninkii aad u rahantay ma qaadan oo ma hayo marka qabdiga farihaanun maqbuuda yacni waa sida haalibka ee shardi ma aha in rahan kasta uu maqbuud yaho qofkii murtahinkaa uu hayo isagoonu hayn baa lagu rahmi karaa marka rahankaas waxa uu degayaa maxalkii kitaabada waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu shahaada wa cadamu kitmaaniha markhaatigii in la caddeeyo oon la qarin oo alla waxa u ihi walaa taktumu shahaadata waman yaktumha fainahu aaimun qalbu shahaadadu guud ahaan maragga in la furaa waa fardu kifaaya oo ummaddu waxa ay ka warhayso inay ka markhaati kacdaa farad bay ku tahay calaa jihati alkifaaya waxaa looga jeedaa kifaayada dee qaar ka midii maragga hadday furaan intii kale waa ka dhacaya ay ku dambaabi maayaan haddiise cid furta la waayo way ku wada dambaabayaan kulligood qofka yacni dadka qaarkoodna waajib buu ku noqon karaa farducayn inay maragga furaan oo yuu farducayn ku noqonayaa qofku keligii markuu arrintaa ka warhayo in cid kaleba ogeyn isagay farducayn ku tahay maraggaa inuu furo inuu qaryaana waa xaaraan haddii uu qaryana waa ku dambaabayaa waayo alla waxa u ihi walaa taktumu shahaada waman yaktumha fainahu aatimun qalbu aayadda lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah haadihi laaya markay soo degtay saxaabada waa ku cuslaatay waayo aayadda waxaa ka muuqata waxa qalbiga ku soo dhaca in lagu xisaabinayo qofkuna qalbigiisa ma kaantarooli karo shar iyo khayrba waa kugu soo dhacaya laakiin dee waxa awooddaada ku jiraa waxa weeye inaanad ku camal falinoo aada isdhaafiso od is-ilowsiiso laakiin wax badan baa kusoo maraya marka aayaddaasi markay soo degtay culays bay ku noqotay saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhi oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu yidhi lama naزlat calى rasuuli اllahi slى اllahu alayhi waslm lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlard wain tubduu ma fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah aayaddaasi markay nebiga kusoo degtay fashtadda dalika calى asxaabi rasuuli اllah faatow rasuula اllahi slى اllahu alayhi waslm uma barakuu calى اrukab faqaluu ay rasuula اllah kulifna min alacmaali ma nuطiq aلصalaaة wالصiyaam wاljihaad wالsadqة wqad unzilat calayka hadihi alaaya walaa nutiiquhaa aayaddaasi markay soo degtay saxaabada waa ku cuslaatay saxaabadii rasuulkay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam waxay yidhahdeen rasuulkii allow waxaana lagu faral yeelay acmaasha wixii awoodiya itaal aanu u lahayn salaadii soomkii sadaqadii jihaadkii acmaasha aanu karanay waana lagu faral yeelay waxaase lagugu soo dejiyay aayaddan mana awoodno waayo dee wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah ma dhowri karo ma ilaalin karo qalbigayadii xumaani way kusoo dhacaysaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku markaa waxa uu ku yidhi aturiiduuna an taquluu kama qaala ahlu lkitaabayni min qablikum samicna wacasayna war ma waxaad doonaysaan inaad tidhaahdaan sidii ahlulkitaabeyn yahuud iyo nasaare ay yidhaahdeen samicnaa wacasayna waanu maqallo waanu caasinay ma sidaasaad doonaysaan bal quuluu samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir rasuulku waxa uu ku yidhi war waxaad tidhaahdaan samicnaa waatacnaa waanu maqlay waananu ateecnay gufraanaka rabbanaa wailayka almasiir ilaahay ou dembi dhaafkaagaanu ku weydiisaneenoo dembi dhaaf xaggaagaananu usoo noqonaynaa sidaa yidhaahda buu yidhi qaaluu samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbanaa wailayka almasiir waxay yidhahdeen samicnaa waatacnaa waanu maqalay waananu ateecnay allahayow noo dembi dhaaf xaggaagaanu usoo noqonaynaa falamaa facaluu dalik nasakhaha allahu caza wajalla biqowlih markii ay sidaa yeeleen ayaa ilaahay aayaddaa hore xukumkeedii ku nasakhay aayaadkan ka dambeeya ee ay ka mid tahay laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha waayo dee laa takliifa bima laa yutaaq layskuma kalifo wax awoodda bani aadamka ka baxsan marka waxaa lagu nasakhay aayaddii hore aayaadkan dambe alla uu yidhi laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha nafna lagu kalifi maayo karaankeeda mooye wax kale dabeed mu'miniintu sida ilaahay kaga warramay ilaahay bay baryeen markay hoggaansameen oo waxa weeyaan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lanaa bih ilaa aakhiri alaayaat sida xadiidka nabiga ku ansaxday ilaahay waxa uu ku yidhi qaala qad facaltu ilaahay waxa uu yidhi waan idin yeelay waxaad iga doonteene iga dalbateen waan yeelay oo gaf idin qaban maayo wixii aydaan badheer u samaynaydan u qasdine kama idinka dhaca ilow idin qaban maayo waan idin naxariisanayaa waa idin cafinayaa ilaahay waxau yihi qad facaltu soo imaydaan baryin waan idin yeelay oo waan idin aqbalay marka calaa kullin ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid ah dee inuu waxa weeyaan aayaddaa hore nasakhay xukumkeedii iyadoo lafdigeedii la akriyayo xukumkeedu waa mansuukh oo bani aadamka quluubtooda khawaatirta iyo waxyaabaha xunxun ee kusoo dhaca loo qaban maayo culimmadu waxay ka soo reebeen uun casiimada iyo go-aanka kama dambaysta ah qofku markuu xumaanta ku gaadho taasaa loo qabanaya laakiin khawaatirtu waxa weeye waxyaabaha dee maskaxdaada iyo qalbigaaga soo maraya ee ku dhaafaya waxaa lagu qaban maayo haddaad se go-aansato inaad xumaantii samayso ood weliba u xadhka xidhato ood asbaabteedii iyo wadooyinkeedii marto dee waa lagu qabanaya taas waayo casmigu waxa uu la mid yahay ficilka waayo waa nooc ficiloo dee qalbi ah oo qalbigaabaad ka goosatay ficil ahaana waadigaa ugu dhaqaaqay laakiin wixii khawaatiree kugu soo dhacaya qofka had iyo habeenba soo mara cid ka badbaadaysaa ma jirto ilaahayna taa inoo qaban maayo alla waxa u ihi waa in kuntum haddii aada ahaateen calaa safarin safar dushii haddaa ku sugnaateen oo socoto tihiin oo watadaayantum waxna aa kala daynsataan oo walam tajiduu aydaan helin kaatiban qoraa wax idiin qora farihaanu maqbuuda ay falmuctamadu cindakum waxaa agtiina la cuskanayee idin saarani waxa weeyi rihaanun rahmo weeye maqbuudatun la qabanayo waa waxyaabo la rahmo oo gacanta uu ku dhigayo qofkii deynta bixiyey ilaa intay deyntiisa usoo noqonayso allah waxau ihi fain amina haddaba hadduu aamino bacdukum barhkiin bacdan barhkii kale oo rahankii la yidhaa waan ka maarmay waxba ha rahmin waan kugu kalsoonahaye falyuaddi ha guto markaa alladii itumina kii la aaminay ha guto amaanatahu amaanadiisii oo deyntii de ha iska soo celiyo walyataqi illaah ilaahayna ha ka cabsado allihii rabbahu rabbigii ahaa walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata markhaatiga ha qarinina oo markhaatiga fura wixii aada og tihiin caam ahaan waa fardu kifaaya aynu nihi laakiin qofka fardu cayn bay ku noqon kartaa marka isaga mooye cid kaleba aanay ogeyn waman axadka yaktumhaa haa oo shahaadadiiya qariya isagoo og fa inahu isagu aathimun waa uu dembaabay qalbuhu qalbigiisu qalbigii uu ku qariyay ayaa la cabiray waanu wada dembaabay wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun kii u cilmi badan weeyi hadduu u cilmi badan yahayna dee wuu idinka abaalmarinayaa weeyi lilaahi alla oo keliya ayay u sugnaatay maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi waxa arlada dhexdeeda ku suganiba allah iska leh allaha dee cirka iyo dhulka iyo inta udhaxaysaba mulkiyaa talada iyo maamulkana isagaa leh allah waxau ihi wain tubduu haddii aada muujisaan maa fii anfusikum nafihiina dhexdooda wixii ku sugnaaday nafihiina waxa ku sugan ee laabta ku haysaan haddaad muujisaan aw tukhfuuhu ama aada qarisaan oo aydaan muujin yuxaasibkum waa idinku xisaabinayaa bihi shaygaa aada laabta ku haysaan ama aada muujisaan ama aada qarisaan midkaa doonto yeelo oo yuxaasibkum waa idinku xisaabinayaa bihi shaygaasi allaahu alle yacni waxaa naftiina ku sugan ama muujiya ama ha muujinina waa laydinku xisaabinayaa oo macnaha waa laydin qabanayaa weeyi oo waa laydinku ciqaabaya oo fa yakfiru waa u dhaafayaa huwa alle liman yashaa cidda uu doona ilaahay waa u dhaafayaa cidda uu doono inuu u dhaafo dee waa u dembi dhaafaya wa yucadibu waa cadaabayaa alle man yashaa cidda uu doono inuu cadaabana waa cadaabaya wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii u awood badan weeyi walilaahi alxamdu walminna dee waxaa lagu nasakhay laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa waayo haddii kale mabaynaan badbaadneen alla waxau ihi aamana arasuulu rasuulku waa rumeeyey bimaa kii ayaa uu rumeeyey unsilo la soo dejiyey ilayhi isaga lagu soo dejiyey oo min rabbihi rabbigii xaggiisa looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintuna waa rumeeyeen ku cadaf rasuulka kullun mid wal oo ka mida mu'miniinta iyo rasuulka ay kullun minhum dheh mid kastoo ka mid ah mu'miniinta iyo rasuulku aamana waa rumeeyey bilaahi alleh oo kullun iyadoo nakiro ah waxaa u cunansiinaya dee haddana ibtidaha dee wasfigaa loo soo qadarayo oo kullun ay minhum aamana billaah kullun mid wal oo minhum ka mida mu'miniinta iyo rasuulku aamana billaah ilaahay waa rumeeyey iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisaba iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulih rusushiisaba waa rumeeyey qaa'iliina xaalo ay leeyihiin ayaa ay rumeeyeen laa nufariqu haddaba kullun haddii lafdiga loo celiyana waa mufrad lafdigeedu kullun oo qaa'ilan baa la odhanayaa kulligaasi xaal u leeyahay qaa'ilan kulligu oo lafdiga mufradka a markaa loo celinayaa haddii macnaha jamaca loo celiyana kullun ilain macnaheedaa jamaca oo waxay tilmaamaysaa mu'miniintii oo dhan iyo rasuulkii ah macnaha haddii loo celiyana qaa'iliina dheh xaal ay leeyihiin laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin min rusuli cid rusushiisa ka mid ah ilaahay kala geyn mayno oo macnaha waa wada rumaynaynaa sidii ahlulkitaabka dee badhna rumayn mayno badhna beenin mayno ee kulligood waa wada rumaynaynaa rususha baynana waxay dhex dhacdaa bayna mutacadid shay jamacoo tiroobaya oo tirsan ayay dhexdooda dhacdaa ee mufrad lama geliyo bayna marka axadkan baa bimacna albacdi ama bimacna aljamci ah oo laa nufariqu bayna axadin ay bayna jamcin min rusulihi koox rusushiisa ka mida kala geyn mayno oo iimaanka ku kala kaxayn mayno ee waa wada rumaynaynaa weeyi wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen mu'miniintii samicnaa waanu maqlay allahayow waxaadna amartay oo aacnaa waananu yeelay oo waa ateecnay gufraanak ay nas'aluka gufraanak allahayow waxaanu ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaaga inaad noo dembi dhaafto rabbanaa rabbigayow dembi dhaafkaagaasaanu ku weydiisanaynaa wa ilayka xaggaagunbuu ahaaday allahayow almasiiru ay ilmarjicu walma'aab noqodkuna xaggaagunbuu ahaaday laa yukallifu llaahu ilaahay ku kallifi maayo nafsan nafna ilaa wuscahaa karaankeeda ay karasa mooye nafna wax kala saari maayo lahaa naftaasi ayaa ay u sugnaatay maa kasabad wixii ay kasbatay shaqaysatee khayr ah wa calayhaa nafta dusheeda ayay ahaatay maktasabad waxay shaqaysatay ee dembi ah rabbanaa laa tu'aakhidnaa waxaa kaloo yidhaahdeen mu'miniintii rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa hanagu qabanin in nasiinaa haddaanu ilowno aw akhta'naa ama aanu gafno oo si ka ma'a aanu wax u samayno anakoon u badheedhay rabbanaa rabbigayow ayaa mu'miniintii ay yidhaahdeen walaa taxmil ha nagu xambaarin calaynaa korkayaga israa culays aanan qaadi karin ilaahay oo xamil aanan qaadi karin hana saari kamaa xamaltahu sidaad ugu xambaarisay eed u saartay cala aladiina kuwii min qablina annaka naga horreeyey waxay mu'miniintii yidhaahdeen ilaahayow culays aanaan qaadayn hanoo xambaarin sidii kuwii naga horreeyey culayska loogu xambaariyey rabbanaa rabbigayow walaa tuxamilnaa ha nagu kalifin inaanu xambaaro yacni waa atakliif bitaxamul tuxamilnaa shadku walaa tuxamilnaa waxay muuminiinta yidhaahdeen allahayow ha nagu kalifin inaanu xambaaro maa shay inaanu xambaarno allahayow hanagu kalifin oo hanagu dhibin shaygaasoo laa taaqata awoodi lanaa annaka aanay noogu sugnaanin bihi shayga waxaanaan qaadi karaynaa allahayow hana saarin wacfu allahayowna cafi cannaa annaka oo wakfir noo dembi dhaaf lanaa annaka oo warxamnaa noo naxariiso anta adigu allahayow mawlaanaa gargaarahayagii baa tahay noo gargaarayey ee fansurnaa nooga hiiliyo nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriina qoomka gaalada ah allahayou nooga gargaar aayaadkana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay in rasuulka muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniintuba ay rumeeyeen wixii lagu waajibiyey inay rumeeyaan waxaa rasuulka loogu hormariyey aamana arasuulu iimaanka isagaa hormood ku ah oo ku hogaaminaya marka cidda ugu horeysa ee rumaysay waa rasuulka sala allahu alayhi wasalam bimaa unzila ilayhi min rabbihi waxa soo gelaya arkaanu iimaankii oo dhan oo intan la sheegay iyo intii aan la sheeginba mu'miniintiina waa wada rumeeyeen waxaa mu'miniinta hadalkooda ka mid ah cadamu tafriiqi bayna arusul inaanay yani waxa weeyaan sidii yahuud iyo nasaara aanay rususha kala saaray oo aanay kala soocay oo ay wada rumaynayaan oo rasuul keliya oo la beeniyaa waa rusushii oo dhan oo la beeniyey hal kitaab oo la beeniyaana waa kutubtii oo dhan oo la beeniyey laakiin mu'miniintu kulli waa wada rumaynayaan rususha iyo kutubtaba mu'miniintii ilaahay bay baryeen waa caadada mu'miniinta aliltijaau ila allah waaltadarucu ilayh ilahay in laysku dhuldhigo oo gacmaha la hoos dhigto oo rabbanaa rabbanaa lagu tadaruco dhulka laysku dhigo waa caadada iyo sifaadka mu'miniinta ilaahayna waa ajiibo waa ka aqbalay oo qaala qad facaltu sida xadiidka ku ansaxday waan idiin yeelay baa alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala oo nisyaanka iyo gefka dembigooda waa laynaga rafciyey oo ruuxu waxa uu ilaabo dee ilaahay kuma ciqaabayo man naama can salaatin aw nasiiha falyusaliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila dak rasuulku sala allahu alayhi wasalam maxaa uu yidhi ninka salaad waxa weeyaan ka seexda ama ilooba marka uu xasuusta ama uu soo kucun ha tukado kafaaro aan taa lahayn ma leh cadeedii hadday kaaga soo baxdo subxii adigoo hurda oon u badrheerin dee maa dambaabina markaasunbaa tukanaysaa wahaakadaa gafkii kii soomanaana waa la mid oo man nasiya faakala washariba saa'iman ninka intuu ilooba cunee cabay isagoo saa'ima dee rasuulku wuxuu yihi falyutima sawmahu fainamaa acamahu allahu wasaqaah soonkiisa ha dhammaystirto ilaahay baa quudiyo waxsiiye ma dambaabayo marka wixii nisyaan u dhacay sidaasaan de waxa weeyaan aanad ugu dambaabeyn waxaa la mida wixii kama u dhacay kama yacni umaad badrheedhina waad yacni waxa weeyaan qasad kaagamay dhicin laakiin waa gef iyo kama bay kaaga dhacday dee laguu qaban maayo marka waa min raxmat illaah bi hadihi lumma ducooyinka ilaahay weydiistaan waxaa ka mid ah laa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina ilaahayow hana saarin culays oo hanagu xambaarin culays sidaad kuwii naga horreeyey ugu xambaartay ummadihii hore culaysyo ayaa saaraa innaka aan layna saarin oo culaysyadooda waxaa ka mid ahaa nimanka yahuudeed dilku markuu dhexdooda ka dhaco qisaas mooyaane diya may lahayn innakana qofkii dhiigga lahaabaa khiyaar u leh dee in ama loo qisaaso ama magti uu qaato ama uu iskaba cafiyo iyagase qisaas mooye diyaba may lahayn xukunkooda sidoo kale nimankii yahuudeed ee dibiga caabuday towbadoodii waxaa laga dhigay inay iyagu islaayaan oo gam iska dhigaan gacanta isku qaadaan waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum alcijla fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum dalikum khayrun lakum cinda baari'ikum nimankaa yahuudeed ee dibiga caabuday towbadoodii maxaa laga dhigay faqtuluu anfusakum nafihiina dila macnaha maaha qofku isagu inuu isdilayo ee waa falyaqtul bacdukum bacda barhkiin barhka kala hadlaayo waa intii cusaadii dambaabtee dembigan gashay towbadoodii waxaa laga dhigay iyagu inay islaayaan waa arrin culus marka dee culaysyadii ummadihii horay ka mid tahay marka ilaahay culaysyada waa inaga badbaadiyey walaa tuxamilnaa maa laa aaqata lana bih ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid ah annahu laa takliifa bima laa yutaaq waxaynaan karti iyo karaan ulahayn inaan laynaguba kalifin ee sharaa'icda islaamku ay tahay muyasar fudud oo sahlan ina diina yusrun walan yushaada diina axadu ilaa halaba diintu waa fududahay oo xaraj iyo mashaqo ma leh qofna iskuma adkeeyo ilaa diinkuunbaa ka xoog roonaado isagunbaa dhulka usoo dhaca laakiin diintu waa fudayd fudaydka macnihiisuna ma aha dee in awaamirtana la dayaco nawaahidana la dhex dabaasho ee waxa weeye wixii lagu faray sideeda inaad uga soo baxdo iyadaa sahal ah wixii laguu diidayna sideeda aada uga tagto maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diintu waa yusri iyo sahal iyo samaaxo ayay leedahay culays male iyo xaraj ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayadan laa yukalifu allaahu nafsan ilaa wuscaha biraxmatihi wa fadlih waxa uu ku nasakhay aayaddii hore ee ahayd wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah ee saxaabadu aad ay u dhibsadeen ee ku cuslaatay aayaddaasaa lagu nasakhay marka waa laynaga dhaafay wixii maskaxdeenna iyo maankeenna soo mara ama qalbigeenna ku soo dhaca ee ina dhaafa waa khawaatirta casiimadu waa wixii qalbigaaga intuu ku sugnaado aada go-aansato inaad samayso dee kaasi waa ficilkii oo kale laakiin khawaairtii xumaantii had iyo habeenba ku soo maraysay ilaahay raxmadiisa waa laynagaga dhaafay oo laynagu laynoo qaban maayo rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi in allaha tajaawasa liummatii maa xadaat bihi anfusuhaa maa lam tatakalam bihi aw tacmal ilaahay ummadayda wuxuu u dhaafay waxay nafaheeda ugu sheekayso waa qofku waxa uu nafta naftiisa soo maraya ee kusoo dhacaya waxa ilaahay ummadayda waa ka dhaafay baa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa lam tatakalam bihi aw tacmal inta aanay ku hadal ama aanay ficil ahaan u samayn oo wixii haddaad ku hadasho afkaaga soo dhaafo ama aada samayso xubnahaaga iyo jawaarixdaadii uu ka dhaco dee waa lagu qabanayaa oo waad samaysay alla waxaa uhi aamana arasuulu rasuulku waa rumeeyey bimaa kii waa rumeeyey rasuulku unsila lagu soo dejiyey ilayhi xaggiisa min rabbi rabbigii xaggiisa looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintiina waa rumeeyeen haddaba kullun mid kasta oo ka mida mu'miniinta iyo rasuulka ay kullu waaxidin minhum mid wal oo ka mida weeye kullu minhum ay kullu waaxidin minhum mid wal oo ka mid ah kullun minhum haddii la yidhahna dee waa wasfi kullu waaxidinna waa idaafo oo idaafada lafteedu waa waxyaabaha dee takhsiiska iyo musawi musawiqaadka ka mid ah ee u cunansiiya shaygu isagoo nakira in lagu bilowdo ilan kullu waaxidin waa idaafay noqonaysaa markaas aamana waa rumeeyey alrasuulu rasuulkii bimaa kii ayaa uu rumeeyey unsilo lagu soo dejiyey ilayhi xaggiisa oo min rabbihi rabbigii xaggiisa looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintiina waa rumeeyeen kullun mid wal oo minhum iyaga ka mid ah kullun minhum mid kastoo mu'miniintii iyo rusushii ka midihi aamana waa rumeeyey billaahi alla waa rumeeyey iyo wa malaa'ikatii malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihii rusushiisa waa rumeeyey qaa'iliina xaal ay leeyihiin dhammaantood xagga macnaha kullidee caamka a marka la eego ama qaa'ilan xaal uu leeyahay kulligu marka lafdiga mufradka a la eego dhammaantood iyagoo leh laa nufariqu kala geyn mayno iimaanka ku kala kaxayn mayno ku kala saari mayno bayna axadin min rusulih yacnii cid rusushiisa ka mid ah ama koox rusushiisa ka mid ah ku kala geyn mayno iimaanka ee waa wada rumaynanaa wa qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa waanu maqlay allahayo waxaadna amartay oo aacnaa waanu aeecno waa fulinay gufraanak ay nasaluk waxaanu allahyo ku weydiisanaynaa gufraanaka dembi dhaafkaaga rabbanaa rabbigayow dembi dhaafkaagaanu ku weydiisanaynaa wailayka xaggaaga ayuunbuu ahaaday allahayow almasiiru noqodka dambana waa xaggaaga uun laa yukallifu allah ilaahay ku kalifi maayo nafsan nafna alla ku dhibi maayo ilaa wuscahaa karaankeeda ay karta mooye naf kale nafna ilaahay wax kale ku dhibi maayo lahaa naftaasi waxay leedahay maa kasabat waxay shaqaysatee khayr ah oo iyadaa u ahayso midhaheeda guranaysa wa calayhaa naftaa dusheeda waxaa ahaaday maktasabat waxay shaqaysatee oo dembi ah oo cuquubadeedu iyaday ku dhacaysaa waxay yidhaahdeen mu'miniintii waqaaluudii baa u qadarane rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddaanu ilowno aw akhta'naa ama aanu gafnoonu kama ku dhacno allahayow hanoo qaban wixii kama aanu u samayno ama ilow allahayow hanoo qaban ilaahay waxau ihi qad facaltu waan idin yeelay waa yahay rabbanaa rabbigayo ayaa yidhaahdeen walaa taxmil hanagu xambaarin calaynaa korkayaga israa culays allahyow hanagu xambaarin oo hana saarin kamaa xamaltahu sidaad culayska u saarteed ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablinaa anaka naga horeeyey rabbanaa rabbigayow ayaa yidhaahdeen walaa tuxamilnaa ha nagu kalifin inaanu xambaaro maa shay inaanu xambaarro ha nagu kalifin shaygaasoo laa taaqata awoodi lanaa anaka aanay noogu sugnaanin bihi shaygaas wacfu na saamax cannaa annaka oo wakfir noo dhaaf lanaa annaka oo warxamnaa noo naxariiso anta adigu allahayow mowlaanaa gargaarahayagii baa tahay ee fansurnaa nooga gargaar cala alqowmi qolada alkaafiriina ee gaalada ah allahuma ansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilahu gaalo nooga gargaar wallahu subxaanahu wa tacaala aclam